wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ahadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e laanta afka soomaaliga kow iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay soomaaliya waxay ku jirtay fawdo waxaa la degay dagaallo sokeeye oo qaarkood qabiil ku salaysnaa iyo mushkilado dhinaca siyaasadda ah kala dambayn la'aantii jirtay waxay dhalisay in soomaaliya ay hoy u noqoto argagixiso burcadbadeed iyo dembilayaal caalami ah in badan oo ka mid a shacabka soomaalida ayaa xagjirnimada ku salaysan diinta u arka wixii ugu halista badnaa marka la barbar dhigo dhammaan wixii soomaaliya soo maray ama ay u soo joogeen waxyaabaha xagjirnimada ka dhasha ee soomaalidu ka naxday waxaa ka mid ah in magaca diinta lagu daadiyo dhiigga dad aan waxba galabsan qaraxyo ismidaamina oo bartilmaameedkoodu yahay in dad fara badan goob qura iyo mar qura lagu dhibaateeyo xaluhelista xagjirnimada ayaa qayladhaan laga muujiyey gudaha iyo dibadda soomaaliya bishii sebteembar bilowgeedii magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shirweyne looga hadlayey xagjirnimada iyo sidii xal loogu heli lahaa shirkaasi waxaa ka qayb galay qaar ka mida culummada soomaaliyeed iyadoo shirkaasi laga duulayo ayaa qaar ka mida culummada soomaaliyeed waxay bilaabeen muxaadarooyin ay ku qabanayaan masaajido si ay bulshada uga wacyigeliyaan xagjirnimada dhowaan waxaa muxaadarooyin noocaasiya lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland haddaba muxaadarooyinkii ugu dambeeyey ee garowe lagu qabtay iyo doorka ugu aadan culummada soomaaliyeed la dagaalanka xagjirnimada ayaana ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah barnaamijka sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed kana mid ahaa culimmadii muxaadarooyinka ku qabanayay magaalada garowe islamarkaana ka qayb galay shirkii xagjirnimada ee bishii sebteembar lagu qabtay magaalada muqdisho sheekh bashiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan bal waxaad nooga warantaa muxaadarooyinkan aad ku qabateen garowe iyo meelo kale iyo culimmadii kasoo qayb gashay iyo bal faahfaahin naga sii marka hore oo looga hadlaya xagjirnimada bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin aad baa mahadsan tahay adi ilaahay kadib idinkana waa mahadsan tihiin runtii nadawada la qabtay waa nadawooyin la qaban jiray oo sanawi ah sana kastaa la qabtaa waxaa lagu qabtaa meelo badan magaalo badan baa lagu qabtaa oo puntland u badan iyo meelo kale waxaan loola jeedaa wacyigelinta ummadda markasta mawduuc muhim ah oo loo baahan yahay ama laisleeyahay ummadda in loo wacyigeliyo u baahan yahay ayaa lagu soo qaataa mawaadiic fara badan baa lagu soo qaatay taqriiban dhowr iyo toban sano ayay nadwooyinkan socdeen waxaan u horreyn jiray nadwooyinkii boosaafa laga bilaabi jiray oo raggii caanka ahaa allah khayr siiyo oo lagu digi jiray halkan dictor cali xaaji iyo sadaadii nuur saarax iyo doctor cabdiqaadir maxamed cabdullaahi iyo raggaasoo dhan ayaa runtii xurmeed ka ahaan jiray marka muddo dhowr toban sana ay socdaan hadda laakiin midda dare waa lagu qabtay xormo badan baa iskugu timid mawduuca laga hadlayana mawduucaas ku saabsan xadgudubka iyo dadka muslimiinta la gaalaysiiyo iyo dhibaatada ay leedahay buu ahaa marka muxaadarooyinkan ma waxay ka dhacayeen masaajido mise xarumo loogu talagalaa jiray oo dadweynaha inta loogu yeero loo sheegayey waxa xagjirnimadu ay tahay iyo waxa diinta islaamku ay ka qabto bal siday u dhacayeen bal sawir ka bixi ha nadwooyinkan masaajiddaa lagu qabtaa masjid weyn oo ku yaala magaalada garowe oo masjidulhudaa la yidhaaho oo ballaaran baa lagu qabanayay maxaan ku rahaa haddana warbaahinta lafteeda waa lagu xayeyinhayey idaacado badan baa ka teganhayay oo meedan laga dhegeysanayay maxaan ku raha hataa internetka iyo waa la gelinayay telefoonada marka hataa maaragtay meelahan yani gurfadahan laiskala hadlo dadka soomaaliyed dibadda joogaay ay maaragtay loogu mukhaabareeyo ayadana waa ku jirtay marka waxaa la odhan karaa hataa kismaayo dad baa kaga taxnaa oo ka dhegeysanayay oo telefoon ahaan ayaa loogu telinaya meelo badan muxaadarooyinkan lagu qabtay garowe iyo kuwa kale soo socday culammadu qabanayso hadday sheegtay bal waxa ay diiradda saarayaan sida gaarka iyo waxa halka ay ku wajahan yihiin marka kii lagu qabtay muqdisho shir weyn uu ahaa oo maaragtay laga hadlay kuna saabsanaa mawduuca loo yaqaan xasilnimada ama mustalaxa sharciga mawduuca loo yaqaano huluwiga iyo diinta oo laga xadgudbo oo laga badbadiyo oo iyag ilaahay rabay subxaana watacaala lasoo dhaabsiiyo oo markaa dadkana maaragtay lagu xadgudbo oo la gaalaysiiyo horta mawduucaas oo dhiigada la banaysto kanna kaas a qayb kamida oo kale weeyaan laakiin gaar ahaan gaalaysiinta ayaa lagu beegsanhayay oo maaragtay kooxa waxaa jira kooxo way iska bateen markii ay baa boortay marka kooxa waxaa jira ummadoodan gaalaysiinaya hataa shabaabka laftooda koox gaalaysiinaysa oo inay maaragtay aysan muslimiin ahan aaminsan oo ummadoo dhan inaysan muslimiin ahan aaminsan oo in ayaga kasoo haray meel kasta ay joogaan ee gaala uhaysta ayaa jirta kuwaa marka takfiirka oo u dhow qolooyi masar kasoo dhici jirta dabaatoomayadii oo loo yaqaano magaca takfiir hudwa la odhan jiray magaca qolooyin maaragtay fakar yihiin oo ka jira meelo badan oo maarata soomaaliya ah ayaa mawduuca horta lagu degsanhayay ayagaa marka muxaadarooyin badankooda ayaga ka hadlahayay afkaartooda waxay aaminsan yihiin iyo shubahaadka ee la hujinhayay iyo su-aalo badan noocaas ayaa looga jawaabahay marka qolooyinkan aad sheegtay inay dadka gaalaysiiyaan iyo dhaqamada kooxda al-shabaab ee iyaga laftirkooda culummada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee waxgalka a u tooganaya inay diintii kasoo horjeedaan sidee la isu waafajiyey culammadu sidee isu waafajiyeen walaade waxa weeye anagu wax kasta oo diinta xadgudubka ah oo diinta maaragtay waxa loo yaqaano quluwiga ama xadgudubka diineed loo yaqaano oo qofku diini ahaan asagoo xuskanayo uu xadgudbahayo ee ku xadgudbahayo xurmada dadka muslimiinta ah uu ku xadgudbayo ee ku xadgudbayo dhiigoodii ee ku xadgudbahayo maarata sharaftoodii iyo magacoodii ee ku xadgudbayo maalkoodii waxaasoo dhan hata isku hal baab weeye marka nimankan adigu ama ha ahaadeen qoladan gaalaysiinta cad isticmaalaysa oo dadka o dhan waa gaalale ilaa wax yar ma ahane ama ha ahaadeen qoladan shabaabka ayaguna maxaanku idhaahaa dadka leenhayo oo maarata hiddo iyo waxyaala badan soo sheegaya dhammaantood culamadu waxay yidhaaheen usuushooda iyo meeshay kasoo jeedaan iyo meesha kasoo maaragtay midbala qaadanayaan oo ku taxan yihiin ama afkaarta ay soo jeedanayaan afkaartii dadkii la oran jiray khawaarijta weeye saxaabada gaalaysiinhaya oo muslimiinta kala gaalaysiinayay halkaasay ku xiran yihiin ha kala badsadeen ha kala yaraysteen laakiin meeshay ka ambaqaadahayaan iyo meeshay u noqonayaan waa halkaas marka halkaasay uga xiran yihiin wa waa gartay kolley muxaadarooyinkan iyo nadwooyinkan socda sheekh bashiir waa qeyb ka mida dadaalka la doonayo in lagula dagaalamo xagjirnimada soomaaliya waad aragta xagjirnimada soomaaliya lagu sheegayo waxay saameyn ku yeelatay geeska africa oo dhan caalamkii baa ka qaylinaya kenya dhowaan waxaa ka dhacay weerar loo geystay dhismo ganacsi oo la yirahdo westigate oo magaalada nairobi ku yaala waxyaabaha dho markaad fiiriso doorka culummada soomaaliyeed uga aadan inay hadda istaagaan oo ay xagjirnimadan ka hadlaan oo ay qayliyaan oo ay qayladhaanka muujiyaan intuu leegyahay waa door weyn weeye adigu de doorka culummadu diini ahaan markii la eego xagga wadanka iyo culayska doorkii ambiyada weeye saasay diinta ay qeexaysaa dadka muslimiinta waxa ay maarata ilaashadaan diintooda ayaa u muhiimsan diintiina dee culamada ayaa cilmigeeda camalkeeda insha allahu tacala haysa marka in diinta la waardiyeeyo xilkaas culamada ayaa kow ka ah nimankan warna dadka wax akrinaya waa badan yihiin oo maarata dhibaatada ku haya soomaalida laakiin dhibaatada magaca diineeda ayaa si gaara innaga noo taabanaysa ayadana waa ka hadalnaa guud ahaana diinta difaacideeda iyo kawarqabkeeda iyo ummadda wacyigelinteeda ayaa runtii culamada saaran runtii mawduucaas hadda laga hadlay mawaadiic kaloo laga hadlayna waa jiraan hore laga hadlay insha allahu tacaala ama laga hadli doono marka guud ahaan diinta waardiyeynteeda ay culamada mashquul ku yihiin marka hadda meeshii daran iyo meeshii markaas taagan ayaa diiradda la saaraa taasina qaybtan bay kamid tahay waxaana is leeyahay culamadu haddii insha alla iskaashadaan ay maaragtay dadaalaan taakulayn ay ka helaan warbaahinta iyo maxaanku dadka mas-uuliyiinta diinta hadda wixii la yaqaana lagu camal qabo wa wa waa gartay sheekh bashiir aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan soo geliya qadka mid ka mida dhegeystayaasheenna oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato su-aalana kaa weydiiyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa bashiir jidaal buro waxaan ka soo hadlayaa dalka holland colaad adiga iyo sheekh bashiir axmed salaad waan idin salaamayaa bashir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha fikirkaagana hore u gal fikirkayga haddaan hore u galo sheekh sheekh bashiir axmed salaad waxaad qabateen muxaadarooyin badan ayaad ku qabateen magaalada garowe marka sidee muxaadarooyinkaasi dadka islaamka looga dhaadhicin karaa khaasatan soomaalida in ay qaataan ma laga yaabaa marka taasi maku guuleysan karaan culummada dalada islaamka in ay xagjirnimada ay dadka soomaalida ay ka saaraan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay bashiir waa waa kaaga mahad celinaynaa sheekh bashiirna wuu ku maqlaya waxay adag tahay de shaqadan horta sideeda diinta waardiyeynteeda iyo maslaxada caamka guud ahaanba cid gaara kama shaqayn kartaba maogtahay maxaanku idhaahaa ka maamul ahaan sidaas maba ahaba haddii waxaa laga shaqayn hayo dad badan baa ka qayb qaata diintana maslaxada caamka weeye marka waxa weeyaan arrimaha noocaas oo kalaa wixii cilmi diineeda dad baa qaabilsan wixii maaragtay xallin mushkiladkaa dad kala qaabilsan marka culamo kaliya waxaan ku aadinahayaane culamada marka waxaan diini ahaan ay maaragtay uga hadlaan ay diini ahaan uga jawaabaan xalinta mushkilada meelo kale gelaysa warbaahin bay gelaysa waxbarashay gelaysaa mararka qaarkood dhaqaalay gelaysaa mararka qaarkood bulshay gelaysaa marka arrimahaas oo dhan in dadka ay khusaysa ay maarata ka qayb qaataan ayaa loo bahnaanayaa laakiin culamadu ayagu waxaa doorka koowaad doorka ugu culus ayay leeyihiin insha allahu tacaala laakiin ma moodaa in dadaalkii culummada ee dhaqangelinta arrinta meelo badan oo soomaaliya ka mid ah aanu ka muuqan
gaar ahaan shirki lagu gaaray muqdisho ugu gaaray go-aamadaas qalingalintooda maarashaaka waa noo bilaaban tahay oo guddiyaal iyo waxbaa loo saaray soo jilxiyo oo soo kala fuudeeyo oo maaragtay solisteen ka dhiga taasi waa middaas waxaan isleeyahay marka dee meeshii ay suurtagelaysana muxaadaraadkan waaweyn baa laga qabanaya insha allahu tacaala meelaha qaarkood urusho qaadahan si kale ayaa loo qaadayn doonaa oo maaragtay dadka inuu wax geliyo waa muhim ah marka adigu ama ha loo fadhiisin taasi ha lagu muxaadariyo ama si kale ha loogu maaragtay adigu waxygeliyo waxygelintu waa laga maarmaan ayadana insha allahu tacaala qaabka munaasibka ah meel kasta oo munaasibkaas u ah ayaan insha allahu tacaala u filin doonaa haddii ilaah noo foogayo insha allah sheekh bashiir aad baad umahadsan tahay waxaa kaloo qadka ku jira dhegeyste kalaan raba inaan soo geliya qadka dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa saciid waan salaamayaa sheekh bashiir waxaan joogaa maraykanka gaar ahaan magaalada seattle washington fikirkeyga xagjirnimada ku aadan xagjirnimada marka loo eego islaamka maahan wax sal iyo raad ku lah islaam haddii aan nahay waxaan rabaa inaan weydiiyo sheikha su-aal ah baryahan dambe waa la waayey culimmadii muxaadarooyinka lagu qaban jiray waddooyinka loo yaqaano dacwad shaaric marka ma moodaa in laga la waayey ama ay ka gaabiyeen culummada muxaadarooyinka lagu qaban jiray waddooyinka rajasa ma laga qabaa in mar labaad la xiro culummo soomaaliyeed oo waddooyinka ku qaban ku qabanaya dacwad shaaric naftoodana huraya ayagoo yacni gaarsiinaya dadka dacwada islaamka aad baad umahadsantaa saciid waa kaga mahad celinaynaa sheekana wuu ku maqlayaa inta qabsada waa nagu jirtaa mushkiladii meelaha qaarkood amnigeeda waa la iska halis weeyaan ama sida loo baahna ma aha waxaa dee maaragtay maxaa waardiyaanayaan culamada keliya maahale dadka laftooda maxaa muxaadarooyinka imaanaya ama dadka qabyaalistooda maaragtay amnigooda arrimahooda in laga warqaabiyo xaq u leeyihiin si dadka waxa socda iyo muxaadarooyinka ayagoo xasiloon ama qalbigooda degan yahay ay maaragtay u dhageystaan hadda lafteeda meelaha lafteeda lagu qabanhayo ama ama ku qabanay lafteeda amnigooda ma ilaahay amni haya laakiin waa la dadaalayo oo maaragtay amniga sugitaankiisa iyo cidda koreysa iyo waxwalba waa la dadaalayo marka arrinkaas waa fuuliyan salayaa meelaha qaarkood haddii maaragtay la hirgeliyo insha allahu tacaala meelaha dhimana in maaragtay qaabkii karo loo qaadayn karo oo dadka loola xiriiri karo oo waxyiga loo gaarsiin karo in falankeeda la dalo ayaa loo baahan yahay sheekh bashiir aad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinaya dhegeyste kale oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa cabdiqani cali cusmaan waxaan joogaa u k magaalada bristol cabdiqani kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad iyo aad baan ufaaqsan tahay barnaamijkana aad u wanaagsanahay waa ku salaamaya sheekh bashiir ra'yigeygu wuxuu yahay xagjirnimada soomaaliya hadda waxay gaartay meel aad iyo aada xum berigi hore waxaan ku jirnaa qabiil qabiil qabiilkii waa lagu gudbay hadda xagjirnimada la galay marka waxaa wanaagsan in soomaalida ay isu isla shaqeeyaan oo dadka wax wado oo wax kasaayo oo laga hortago oo wacyigelin badan la suubiyo waa gartay aad baad umahadsan tahay haddaad su-aal qabto aad shiiqa weydiinayso su-aashaan qabo waxay tahay waa culummada ay daruus ugu dhigi waayeen iskoolada meelaha wax ku bartaan caruurta wa wacyigelin daruuso la xiriiro oo loogu digaayo xagjirnimada insha allahu tacaala dadka meel kasta laga helahayo oo munaasab ah oo maaragtay risaaladeena iyo farsiinta ah lagu gaarsiin karaa iyo xaq dadka lagu leeyihiin diinta lagu leedahay weeye insha alla qorshaahana way nagu jirtaa wixii ka dhiman ama maarata wakti ah ama maaragtay isku hagaagsin ah ama tartiibin ah haddii la yidhaaho maarata adigu jiraa sidii loo fulin laha haddii la yidhaah waxaa la doonaynaa in muqdisho lafteeda meelo badan oo siyaabo kala gedisan maarata warkeena iyo risaaladeena farsiinteena looga maqli doono haddii la yidhaah insha allahu tacaala hadda lafteeda warbaahintan meelabaan baan ka isticmaalnaa laakiin kulamada iyo meelna iyo muxaadarooyinka iyo meelahan kale ayaan ka jirin xagga gruftigan waa garanaysa meelaha qaarkood ayadana insha allahu tacaala sidii loo fulin lahaa tafaasiishooda iyo fuudeyntooda waxbaa nooga bilaaban biidnillah gartay marka shirkii xamar lagu qabtay waxaa lagu heshiiyey in shir kale oo weyn la qabto marka shirkaa kale iyo qabanqaabadiisa iyo xagee maraysaa shirkaas qabanqaabadiisa adigu hadda meekaa maraysa oo maaragtay adigu waxa weeyaan in ogolaanshihii waa la hayo haddii la yidhaaho adigu caandigigii aqabanqaadada ahaana waxbaa ka magacaaban halkaasuu maraya insha allahu tacaala ina qabsanaada waxtii lagu talagalay insha allah aad baad umahadsan tahay sheekh bashiir waa kaga mahad celinayna wakhtigaaga qaaliga iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale intaa ayaanu dhegeystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay muxaadarooyinkii lagu qabtay garowe intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo